إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo xalay ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaallo saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee gobollada hiiraan shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa lacag u qaybisay bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee degmada saakow munaasabad loo qabtay toddoba askari oo isaga soo baxay safka shisheeyaha ayaa ka dhacday degmada muqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray waddanka faransiiska ayaa ku dhintay gudaha waddankaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol labaiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan saddexda bisha labiiyo tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo xalay ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaalo khasaaro geystay saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland haddaan ku horumarnabay waxay wararka ka imaanaya gobolkaas sheegayaan in birqanimadii maalintii shalay oo gobolkaas ka dhacay weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed weerarka oo sikadiisa ah ku dhacay ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay wadada isku xirta magaalada baydhabo iyo sidoo kale deegaanka daynuunaay ee baay saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay dagaalka halka sidoo kale laga qaatay saddex qori oo ak fodhisaban ah sida ay inoo xaqiijeen ila wareedyo mas-uul ah oo ku sugan wilaayadii islaamiga ah ee baayi bakool dhanka kale ciidamo gurmad ah oo kasoo baxay magaalada baydhabo ayaa lala beegsaday qarax xoogan xilli ay marayeen duleedka magaalada waxaana ku dhintay saddex askari halka lix kalena ay si adag ugu dhaawacmeen sidoo kale gobolka bakool wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada xudur iyo sidoo kale qansax dheere dagaalka ka dhacay xudur ayaa waxaa maamulka koonfur galbeed looga dilay laba askari halka sidoo kale toddoba kale looga dhaawacay daryanka hubka la isku adeegsanaya ayaa laga maqlayay deegaano ka fog halka uu dagaalka ka dhacay iyadoona lasoo sheegayay in khasaare maaliyadeed sidoo kale uu ka dhashay dagaalka dhanka hiiraan mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen saldhig ciidamada maamulka hiirshabeelle ee la shaqeeyay jabuutiyaanku ka samaysteen degmada buulabarde ee gobolkaas sidoo kale milatariga mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaalo ku ekeeyeen saldhigyo ciidan oo ku kala yaala magaalooyinka jannaale awdheegle berire iyo sidoo kale kudhaa oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose saldhigyadan waxaa ku kala sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland ee uu axmed madoobe hogaamiyo khasaaro ayaana laga soo sheegayaa walow baaxadiisa aan si rasmi ah loo helin howlgalladan oo idinle ka kala dhacay gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana khasaaraha adag lagu gaarsiiyey askarta soomaalida ah ee la shaqeeyay shisheeyaha ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo habeen ka hor dagaalo iyo qaraxyo ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo gobollo ka tirsan dalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa lacag u qaybisay bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee degmada saakow maxamed muuday ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dad badan oo bukaano ah ayaa ku jira isbitaalka weyn ee degmada saaku kuwaas oo la dhibaatoonaya xanuuno kala duwan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dadkaasi bukaanada ah gaarsiisay lacago waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed cabbu cabdallah ayaa kormeeray isbitaalka guud ee degmada saakow ugu horeyn bukaanadii ku sugnaa isbitaalka ayaa aada ugu farxay lacagta la siiyey waana kuwaan iyaga oo ka waramaya shucuurtooda aadan aadan macalin xasan hanuunkayga beerka iyo madax ayuu ahaa beerka iyo madaxii hadda waan ka roonahay hengiya waxaa iisoo kordhay qufa hengidiina hadda waa ka yara roonahay qufacii ayaa igu yaro dambeeyo daawada waa iska fiican tahay alxamdulilah caafimaadka ilaahay baa iska leh daawadeyda hadda ma xuma sida daryeelka iyo dhaqaalaha hadda laygu hayo iguma xumo laakiin caafimaadka ilaahay baa iskale ilaahay unbaaba keeni karo konton doolar ayaa gacanta ku haystaa hadidan ayaa lii siiyey waaliga jubbooyinka gacanta ii saaray waana ku maxadinayaa ilaahay baa mahad leh islaamka ind ilaahay gacantiisa kor ka yeelo adugu islaamka maxaa leedahay marka inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay jebiyo garabkaanada guul inuu ilaahay saaro oo gargaar ilaahay naga siiyo sidoo kale dadka lacagta la siiyey waxaa ka mid ah haween ay caruur ka xanuunsaneed
lacaawmad kariima nuur yaa ka xanuunsan gabadhan yar iga xanuunsan mataq ishuun iyo qandha hadda alxamdulilah konton dollar lacagii gabadhi kheyr allaha siiyo mujaahidiinta meel kasta ay joogaan u duceynayaa ilaahay kheyr ha siiyo gabadheeda caafimaad hesha ilaahay konton dollar lacagaa la siiyo hadda alxamdulilah iisho geedow konton dollar lacag ah adduunyaha kare iyo walkasta danaasay kor keralaha siisa gabadheed waxaa xanuunsatay dhegda baxtiinaa ka soo baxay macnaa nabar soo dhegta ka soo baxay waa caafimaadka intisaaka waxa yar dareenaya laga helay lacag oo konton dollar eh haye muslimiinta inta ilaa kor ka dhigo adogun alhajibe ugu dambayn mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa ka waramay xaaladda guud ee isbitaalka iyo tirada dadka uu qaabilo maalintii awalan waxaan u mahad celinayaa ilaahbaa mahadle noo suurtogeliyey maaragtay inaan ku shaqayno meeshan amniga ah ee alxamdulilahi qalabkeeda u dhammaystiran yahay uma waxaan u mahad celinayaa maaragtay idaacadda alfurqaan oo ka shaqaysa khayrka mar walba u taagan maaragtay gudbintiisa intaa kadib isbitaalka maalintii wuxuu qaabilaa uga celcelis labaatan iyo shan ilaa soddon marka waxaana u badan cudurrada maaragtay la isqaadsiyo ama laysku gudbiyo kuwaasaa u badan alxamdulilah waana maaragtay howl weynaan ka jirta dadka lagu daaweeya isbitaalka saako waa ku yaryihiin wilaayada jubbooyinka baay iyo bakool gedo iyo marmar maaragtay gobollada kale aa jira laakiin uma badna uma badna wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa had iyo goor isku howshaa sidii ay u haqabtiri lahayd waxyaabaha asaasiga u ah bulshada ku dhaqan wilaayada iyadoona ay hergelisay mashaariic badan oo ay ka midka yihiin macaahidda iyo maraakis ay wax ku bartaan bulshada munaasabad loo qabtay toddoba askari oo isaga soo baxay safka shisheeyaha ayaa ka dhacday degmada moqokori ee wilaayada islaamiga ee hiiraan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya mahad cubeyd munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayaa waxaa loo qabtay toddoba askari oo isaga soo baxay safka shisheeyaha munaasabada ayaa waxay ka dhacday degmada moqokori oo ka mid ah degmooyinka ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayay ka yimaadeen afar ka mid ah askartan waxaana lagu kala magacaabaa axmed abuukar maxamed maxamed xuseen maxamed mawliid maxamed xuseen maxamed waare maxamuud magaalada muqdisho buulo burde iyo guriceel ayay sidoo kale iska soo dhiibeen saddex ka mid ah toddobadan askari waxayna kale yihiin muumin xasan diirow oo ka yimid muqdisho siciid muumin cabdi oo iska soo dhiibay guriceel axmed cabdi maxamuud oo kasoo goostay ciidamo ku sugan buulo barde haddaba waa kuwan qaar ka mid ah askartii loo qabtay munaasabadda oo ka warramaya halkii ay iska soo dhiibeen awalan ilaahay baa mahadkale magacaygu waa muumin xasan diirow waxaan ka tirsanaa diray dowladda hirdada ah muddo waxaan shaqaynaya afar sano ah markii aan howlahoodii iyo arrimihii siday u socdeen aan mataqaanaa qaado waayey oan u dulqaado waayey adiga waa iskaga tegey muddo afar sano aan ka tirsanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa garabsiiyey inaan ka tago ilaahay baan usoo noqdaan toobad keenay haddana maanta waxaan ka hoos joogaa walaayada islaamida ah waxaan joogaa degmada moqokuri ilaahay baa mahaddaas iskale isoo garasiiyey inaan maaragtay aan kasoo tago magacaygu waa saciid maxamed cabdi waxaan ka imid ciidanka ridada waxaan ka- waxaan joogay degmada gurcaal aad iyo aad haddana waxaan joogaa degmada wankuri walaayada walaayada islaamiga ay soo dhaweyday aad iyo aad waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxay ka warbixiyeen qaabkii loogu soo dhoweeyey degmada moqokori ee wilaayada hiiraan Een, marka koowaad waxaan islahay horta moqokuri markaad tagtid waa lagu qaban doonaa iyo waa lagu xiri doonaa islahay magaaladan soo galay qof ilama hadlin qof anigu waa iska soo dukaday arrinayda aan iska joogin magaalada afarta geesaan ka maray waxaan u dareemay markaas markii kow aan xamar kasoo baxayba in layla socday oo la ogaay meel kastoon soo marayay waa laysoo wacayay xageed maraysaa laylahay magaaladii marka si soo dhaweyna oo fiican oo qalbi fiican iyo niyad furan iyo soo dhaweyn fiicana ugu imaday aad baan ugu mahad celiyey Eh, ilaa weligeena oo mahad celinaya insha allah maasha allah maasha allah limadu heli karaba tasaana fisamu filanay baa aniga waa lagu caraafi doonaa marka lagu caraafi mid waa lagu wareysan doonaa islahay marka alxamdulilah ilahi baa mahad iska leh ugu dambeyntii waxay baaq u direen ciidamada ku harsan safka shisheeyaha kusoo duulay waddanka waxaan fariin u dirayaa in maaragtay ay soo noqdaan ay ilaah ilaahay u toobad keenaan ay ilaahay usoo noqdaan ay maaragtay waxyaabahan looga baahnay inay iska dhaafaan hadda iyaga cariiriya ku jiraan dhibaatay ku jiraan meeshaan nabada isagoo wadanku waa nabad jawaanada lacagta ay xagga igoo lacagta intaad jawaanada afka u rogtaad meel uga tegaysaa wax taabanaya male dharka intaad ka wareegtaad ka tegaysaa meeshaan waa meel nabadu ka jirto waa meel ammaan ka jiro waa meel kala dambayno ka jirto waa meel hadda maaragtay kolley xukun islaamiya oo aada u fiican oo niyada kuu qaboojinaya oo degan yahay marka kasoo baxa imaada cid mataqaana idila hadlaysa ma jirto isoo dhiiba dadkiinaan u imaadaan dhihi lahaa waxaa leeyahay ilaahay yortaa soo hanuuniyey marka koobaad marka labaadna waxaa leeyahay waxaas wax fiican maana laga yimaado walaayada islaamigana hadlayso xorriyadda wax ka fiican oo lagu noolaado ma jiraan dhowr jeer oo hore waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka dhacay munaasabado lagu soo dhoweynayo askar isaga soo baxay safka shisheeyaha kuwaasoo hadda si xornimo ah ugu dhex nool wilaayaadka islaamiga ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina mid ka mid a madaxweynayaashii soo maray waddanka faransiiska ayaa ku dhintay gudaha waddankaas valeri jiskar oo ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray faransiiska ayaa geeriyooday waxay da-diisu ahayd markii uu dhimanayay sagaashan iyo afar sano sida laga soo xigtay aqalka looga arrimiyo waddanka faransiiska lama sheegin sababta uu u dhintay hase yeeshee qaar ka mid a ehelada madaxweynaha dhintay ayaa waxay sheegeen in valeri uu u geeriyooday cudurka coronavirus waxa uu xilka madaxtinimada ee waddanka faransiiska qabtay sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii isagoona ka degay sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii cudurka corona ayaa weli faraba-an ku haya waddamada ku yaala qaaradda yurub waxaana xusid mudan in cudurku uu horay u gallaaftay nolosha madax sarsare warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa